أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين وصلى الله وسلم عlى نبيina محمد وعlى آله وأصxaaبه أجمعين أmا bعd casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda toddoba-iyo tobnaad ee suuratu huud ka mid ah oo aan tafsiirkeeda ku dhex jirnay qaala tacaalى alla wuxuu yidhi afaman qof kaana ahaaday huwa isaguba calaa bayinatin xujo cad korkeeda ahaaday xujada oo min rabbihi xagga rabbigii ka ahaatay wayatluu ou raacayo hu isaga axadkaasi shaahidun ou raacayo ku marqaati furo marqaati furahaas oo minhu ilaahay xaggiisa ka ahaaday wa min qablihi qur-aanka soo degay hortiisna kitaabu muusaa muuse kitaabkiisii shaahidun markhaati ou ahaa lahu isaga ou u ahaa imaaman xaal uu yahay kitaabka muuse ku hogaaminayo dadka khayrka ku hogaamiyo wa raxmatan xaal uu yahay naxariis axadka sidaas ah kaman yuriidu lxayaata adunyaa axad adduunyo raba miyuu la too yahay ou la mid yahay lama mid ahan waay ulaa-ika kuwaadaas yu'minuuna way rumaynayaan bihi bilqur'aani bay rumaynayaan waman qofkii yakfur ku gaaloobo bihi bilqur'aani qur-aankaa ku gaaloobo min alaxsaabi axsaabta iyo kooxahana xaal uu ka mid yahay fannaaru naartii ayaa mawciduhu makaanu yaboohiisa meesha loo yaboohay oo loo loogu ballan qaaday waa naartii falaa taku ha ahaanin nebiyow fii miryatin wax shaki ah dhexdiisa ha ahaanin minhu min alqur'aani qur-aanka xaggiisa ha ka ahaanin innahu qur-aanku alxaqu weeyaan xaqii min rabbika xagga rabbigaa xaal uu ka ahaaday walaakina akthara annaasi dadka badankoodse laa yu'minuuna rumayn maayaan oo dadka badankood ma rumaynayaan aayaddan marka ilaahay subxaanahu wa tacaala laba arrimood buu kaga hadlayaa oo arkaanta iimaanka ka mid ah baa lagu daweynayaa aayaddan tan koowaad waxa ay tahay al-iimaanu birasuul rasuulka oo la rumeeyo tan labaadna waxa ay tahay aliimaanu bilqur'aan qur-aankii oo la rumeeyo aliimaanu birusul iyo aliimaanu ka kalena aliimaanu bilkutub rususha oo la rumeeyo iyo kutubta oo la rumeeyo gaar ahaan marka qur-aanka iyo rasuulullaahi moxamed sal lla ly slam ayagu waxay leeyihiin iimaan mufasal ah inta kale kutubtii hore iyo rusushii iimaan mujmal ah baa la rumaynaa laakiin nebiyullaahi moxamed isaga risaaladiisa maadaama ay annagana khusayso oo qof maanta ay soo gaarayso risaaladaas aan aanu iimaan yeelanaynin ilaa inuu iyada rumeeyo maana uu iltisaamo risaaladaasi marka ama taasi marka ahmiyadga iyo aliimaanu bimuxamedin sala allahu calayhi wasalam ahmiyad gaara ayuu leeyahay sidoo kale al-iimaanu bi hada alqur-aan qur-aankan in la rumeeyana ahmiyad gaar ah buu isaguna uu yeelana labadaba saas taas baa marka lagu faaqidayaa aayaddan oo marka ayadan laba rukni oo arkaanta iimaanka oo aasaasi ah buu rabbi uga hadlayaa mushrikiintiina waa lagu xujaynayaa oo alla wuxuu leeyahay afaman qof kaana ahaaday huwa isaguba calaa bayinatin xujo korkeed ahaaday wax cad bayinada oo min rabbihi rabbigii xaggiisa ka ahaatay yani shaygaa cad oo min rabbihi xagga rabbigii ka ahaaday axadkaas ama mankaasina nebigaa loo jeedaa sala allahu calayhi wasalam axadka xujada cad ku taagan oo xujo cad korkeeda ku sugan xagga rabbi kaga sugan waa nebiyullaahi moxamed sala alla ly slam oo isagii marka xujo cad ayuu ku sugan yahay korkeeda uu yahay wayatluu uu raacayo weliba hu axadkaasi mankaasi ou raacayo shaahidun mid markhaati furo shaahidka oo minhu min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday shaahidkaasna waxaa laga wadaa jibriil mufasiriintu waa isku khilaafeen laakiin ibnu cabaas iyo calqama iyo ibraahimu nakaci iyo mujaahid iyo cikrima iyo daxaak iyo akharu lmufasiriin waxay leeyihiin jibriil baa laga wadaa nebiyullaahi moxamed marka isagoo xujo cad ku taagan xagga rabbi uga timid haddana jibriil oo u markhaati furay marka wayatluu ou raacaya marka hu isaga mankaasi shaahidun mid markhaati furo kaas oo minhu min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday waa jibriil tafsiir sidaas u dhaha shaahidku waa jibriil oo jibriil nebiga ayuu raacayaa oo leyla nahaar buu waxyigii iyo kusoo dejina xasanulbasri iyo qataada ayagu waxay dhaheen shaahidka waxaa laga wadaa lisaanu rasuuli sal ll ly slam nebi moxamed carabkiisa wayatluu uu raacayo hu mankaasi axadkaas shaahidun ou raacayo mid markhaati furo ou raacayo kan markhaatiga furaya waa maxay waa carabka nebiga sala allahu calayhi wasalam nebiyullaahi moxamed yacni xujo caduu ku taagan yahay carabkii nebigana markhaati buu u yahay marka carabka nebigu maxaa markhaatida looga dhigaya waxaa looga dhigaa waxay tahay nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa lagu yaqaanay sidqi run asaadiqu lmasduuq waayo nebigu waa mid run sheego dadkuna marka de waxa uu sheegana waa loo rumeeyaa carabtii dhexdoodana wuxuu ka ahaa nabiyullaahi moxamed sal ll ly slam asaadiqu lamiin ayay u yaqaaneen intaan waxyigaba lagu soo dejinin ka hor waxay dhihi jireen runlowgii ammaanada lahay asaadiq alamiin bay u yaqaaneen marka axadkii aada saadiqa u taqaaneen oo ammaanada aada ku sifayn jirteen isagaaba carabkiisa markhaati oga ah waxa lagu soo dejiyey xaq inay yihiinoo waxay u yahay tafsiirkaas labaadna sidaasuu dhahaya mujaahid isaga waxaa laga wariyey riwaayo ibnu jurayj can mujaahid waa huwa malakun waa malak yaxfaduhu nebiga ilaalinaayo wayusadiduhu toosinaayo yaa laga wadaana waa leeyidhi alxuseyn bnu lfadl isagana waxa uu yidhi huwa alqur'aanu qur-aanka waayo shaahidka wa nadmuhu iyo siduu u taxan yahay iyo wa icjaazuhu iyo cajsigelintiisa intaasba waa lagu macneeyaa marka ayb marka wayatluu ou raacayo hu mankaasi axadkaa xujada cad ku taagan xagga rabbi kaga taagan shaahidun mar ku markhaati furaayo kaas oo minhu min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday wa min qablihi hortiis isagana kitaabu muusaa wa min qablihi marka damiirka halkan ku jiro ay wa min qabli majii'i muxamedin waa la dhihi karaa muxamed imaatinkiisa ka hor kitaabu muusaa ayaa ahaaday nebiyullaahi muusa kitaabkiisii yaa ahaaday macnaha isaga keliya uma horeeya wax kitaab la imaadee hortiisna kitaab waa lala yimid wa min qablihi wa min qabli majii'i muxamedin sal ll ly slam muxamed imaatinkiisa ka horna kitaabu muusaa muuse kitaabkiisii ayaa shaahidun lahu markhaati u ahaa oo kitaabkii muuse intuuna nebiyullaahi moxamed imaaninna kitaabkii nebiyullaahi muusa lagu soo dejiyey asagana shaahid buu ahaa waxaa kaloo la dhihi karaa wa min qablihi wa min qabli nusuuli lqur'aani qur-aanka soo degitaankiisa ka hor kitaabu muusaa muuse kitaabkiisa ahaa ayaa ahaaday muxuu ahaadayna shaahidun lahu ayuu u ahaa macnaha imaaman xaal uu yahay kitaabka nabi muuse lagu soo dejiyey ku hogaaminaya dadka khayrka ku hogaaminayo wa raxmatan naxariis xaal u ahaa ayb meeshaas markaad joogtid marka istifhaamkan labaa laysbarbar dhigaa axad sidaas ah hee waxaa xadfan marka kaman dhinaci kale ee isbarbardhigga markaa la raba in laysbarbar dhigo axadka sidaas ah kaman miyuu la mid yahay yuriidu lxayaata dunyaa nolol adduunye rabo miyuu la mid yahay ilaa aayaddii hadda noo soo dambeysay aayaddan ka horreysay waxay ahayd ma ogtahay man kaana yuriidu alxayaata adunyaa wasiinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun dad adduunyo uun hamigoodu yahay oo aan aakhiraba dan ka lahayn ayaa lasoo sheegay marka axadka xujada cad ku taagan markhaati ilaahay xaggiisa ka ahaadayna ou markhaati u furayo hortiisna nebiyullaahi muusa kitaabkii lagu soo dejiyey ee towreedna uu u markhaati furay towreedkaas oo dadka khayrka ku hogaamiyo naxariisna ahaa axadka sidaas ah kaman yuriidu lxayaata dunyaa miyuu la mid yahay qof adduunyo nolosheed raadinaa miyuu kaa la mid yahay waa maya lama mid ah ama in la yidhaha kaman laysa kadalika qof aan tilmaantaa lahayn oo mutanabi ah oo isaga nebi iska yeel ahoo been sheegayo iyo axad sidaana maa isku mid ah baa la leeyahy isku mid maahan ulaa-ika kuwaadaas yu'minuuna way rumaynayaan bihi damiirkan qur-aankana waa loo celi karaa nebigana waa loo celi karaa ulaa-ika kuwaadaas yu'minuuna waxay rumaynayaan bihi nebigiibay rumaynayaan nebiga xujada cad haysto ayay rumaynayaan ama ulaa-ika kuwaadaas yu'minuuna waxay rumaynayaan bihi bilqur'aani bay rumaynayaan waman qofkii yakfur ku gaaloobo bihi rasuulkaa qofkii ku gaaloobo min alaxsaabi xaal ou ku xaal uu kooxihii ka mid yahayna axsaabta marka waxaa laga wadaa axsaabta marka iyaga waxaa loo jeedaa yahuuddii iyo nasaaradii iyo majuustii iyo saabi-iintii intaba waa laga wadaa ayb intaasba marka waa loo jeedaa marka axsaabtii iyo kooxihii xaal uu ka mid yahay qofkii nebigaa ku kufriyo fannaaru naartii ayaa mawciduhu ballanqaadkiisu ahaaday meesha loogu loogu yaboohay waa naarta ballanqaadkiisu waa naar ama fannaaru naar baa mawciduhu makaanu yaboohiisa meesha loo yaboohay inuu gelayo waa naar aayaddu marka waxay la macno tahay marka xadiidkii muslim uu wariyey ee min xadiidi abi hurayra radia allahu canhu oo rasuulka sala allahu calayhi wasalama uu yidhi waaladii nafsu muxamadin biyadihi waxaan ku dhaaranayaa allaha muxamed nafsadiisa gacantiisa ay ku jirtay laa yasmacu bii aniga ima maqlaayo axadun axad axadka oo min haadihi lummati ummadan ka mid ah ummatu dacwa loo jeedaa ummadda la iisoo diray axad ka mida ima maqlo walaa yahuudiyun yahuudi ima maqlaayo walaa nasraaniyun ima maqlo uma yamuutu dhimanayo walam yu'min isagoon rumaynin biladii ursiltu bihi wixii ila soo diray ilaa kaana wuxuu ahaaday qofkaa min asxaabi nnaar wa asxaabu nnaar marka aayaddana maxay leedahay waman yakfur bihi min alaxsaabi fannaaru mawcidu marka yahuudi iyo nasraani iyo cid kaleba oo nebiyullaahi maxamed risaaladiisu soo gaartay oo aan rumaynin macnihiisu waa gaal waa kaafir kaafir haddii uu sidaa ku dhintana naartuu gelayaa waana ku waarayaa horena suuratulbaqara waxaan ugu soo marnay walaa talbisu alxaqa bilbaatili iyadoo alla uu leeyahay xaqa baatil ha ku dheehinina yahuudiyad nasraa iyo islaam ha isku dhex darinina inta la yidhaahdo marka diimihii baa laysku soo dhoweynaa taqaarubu ladyaan diimaha isku soo dhowaanaya inta la dhaho marka in la yidhaahdo yahuudiyada iyo nasraaniyada iyo islaamku waa adyaan samaawi ah mid walbaa nebi baa la yimid tanna waa saxan tahay tanna waa saxan tahay tanna waa saxan tahay waa qalad sidaas waayo ninka dhahayo aniga muusaan raacsanahay maanta waa inuu ogolaado risaalada nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam muxuu u diidayaa suu ilaahay ma dhihin aladiina yatabicuuna rasuula anabiya alumiya aladii yajiduunahu maktuuban cindahum fi اtawraati walinjiili ilaahay sowma dhihin muxuu marka yacni haddiiba ilaahayna sowma dhihin waid akhada allahu miihaaqa الnabiyiina lamaa aataytukum min kitaabi waxikmati huma jaءakum rasuulu musadiqu limaa macakum latu'minuna bihi walatansurunahu ambiyadii baa waxaa lala galay bayco iyo ballan oo waxaa la yidhi haddii uu rasuulullaahi moxamed idiin yimaado ballan ma gelaysaan inaad rumaynaysaan ood u gargaaraysaan ballantaas ay galeen haddii nebigoodiiba ballantaas laga qaaday oo hadduu maanta noolaa lahay hadduu noolaan lahaa waqtigii nebiga sal ll ly slam uu nebi moxamed raaci lahaa kii taabica ahaa muxuu ku diiday inuu nebi moxamed raaco marka barnaamijkaas marka barnaamij qaldan waayo qof nabiyullaahi moxamed risaaladiisa ay soo gaartay oon rumaynin waa gaal waa kaafir ilaahay ku kufriyey waayo nabiyullaahi muusana waa ku kufriyey nebi ciisena ambiyadao dhan waa ku kufriyey waayo suuratu shucaraa ilaahay wuxuu yidhi kadabat qowmu nuuxin ilmursaliin qowmu nuux rusushii bay beeniyeen hal rasuulay beeniyeen ninkii hal rasuul beeniye rususha isagoo beeniyey bay la mid tahay ayb qofka muuminkaa marka caqiidadiisu inay saa ahaataa larabaa qul yaa ayuha nnaasu inii rasuulullaahi ilaykum jamiican nebigu waxaa tihahdaa baa leeyihi wardadow anuu rasuulka ilaahay baan ahay xaggiina loo soo diray idinkoo dhan markaa nebigu carab keliyana kuma koobnayn dad gaarana looma soo dirin ee waxaa loo soo diray ummaddaanoo dhan qofkii aan marka sidaas rasuulnimadiisa u qirin oo cumuumu risaalatihi aan qirin waa gaal ama yahuudi ha ahaado ama nasraani kirishhtana ha ahaado taas marka waa in la ogaado xadiid kale rasuulku wuxuu yidhi cumar bau arkay isagoo warqad saxiifo oo towreeddii yahuudda ay haysteen fiirfiirinayo akhrinayo mawaacid iyo wacdi iyo ay ku yaallaan markaasuu nebiga wuxuu ku yidhi sal ll ly slam amutahawikuuna antum ya bna alkhadaab ma kuwa halaagsamayaa tihiin cumarow markaabu wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi low kaana muusaa xayan lamaa wasicahu ila tibaaci muusihii towraad lagu soo dejiyay hadduu noolaa lahay wax kaloo u bannaanaa lahay ma jiri lahayn inaa ilaa inuu iraaco maahani anuu isoo raaci lahay aakhiri zamaanka markuu nebiyullaahi ciisaa imaanaayo uu soo degaayo shareecadii nebi moxamedoo wax ku xukuma iyadaasowna raacayaa kuna dhaqmayaa rususha ilaahay marka meel hal meel ay kaayay ka socdaan suuratu nisaana waxaan kusoo marnay kuwa kala geynayo in aladiina yakfuruuna biاllahi warusulihi wayuriiduuna an yufariquu bayna allahi warusulihi wayaquuluuna nu'minu bibacdin wanakfuru bibacdin wayuriiduuna an yatakiduu bayna dalika sabiila ulaa'ika hum lkaafiruuna xaqan aley kuwaas waa gaala marka nebi maxamedaan rumaynaa muuse ma rumaynayo sax maaha nebi muusean rumaynaya nebi moxamed ma rumaynayo waa la diiday arrintaa sharcigu kufri buu ku sheegay dad marka culummo sheeganayo oo shahaadada ugu sarreyso jaamacadaha qaatay oo yacnii laga yaabo inay ashar ka ahaayeen culummo ka ahaayeen ayaa meelaha ku shiraayo ama shirar ku qabanayo iyagoo markaa dhahayo yahuuddu waa mu'miniin nasaaradu waa mu'miniin wax ka hadlaysan ma leh nin walba hadduu tiisa si toosa ugu dhaqmo jannadow galaa iyo dad dhahayaad arkaysaa kuwaas waa kuwa laga madoobeeyey oo ilaahay tawfiiqda uu seejiyey waayo nebigana ilaahay wuxuu ka magangeli jiray cilmi aan waxba anfacaynin allahuma inii acuudu bika min cilmin laa yanfac ilaahay waxaan kaa magangelayaa buu dhihi jiray cilmi aan waxba tarin marka qofkan shahaadaadu xambaarsan yahay cimaamadaa ugu duuban madaxa koofiyadow wataa waa gar weyn yahay intaasoo dhan macno ma yeelanaysa nacam xaqiiqdu waxay tahay cilmiga aada baratay ma ku anfacayaa nacam ayb shaksigu marka haddaad aragto inuu markii hore toosnaayo cilmi lahay oo uu fiicnaa haddaad aragto ayb ee uu gadaal ka xumaado xumaanta mar walba waa xun tahay xumaantu mar walba waa xun tahay hebelaa saas qabo hebel kalaa kan qabo hebel awel sidaanuu qabi jiray maanta waxaas waa kasoo noqday da waxa kas uu ka soo noqday hadday xaq ahaayeen isagaa xun maanta xaqu sidiisa u taagan yahay ayb wax macnaha weyn ma kaasi ma sameynayo ayb falaa taku ha ahaanin fii miryatin shaki dhexdiis ha ahaanin minhu min alqur'aani qur-aanka xaggiisa hakaga yani ha ka ahaanin wax shakiya dhexdiisa inahu alle alxaqu weeyaan xaqii yani waxaan ujeeda inahu qur-aanku alxaqu xaqi weeyaan min rabbika xagga rabbiga xaal ou ka ahaaday walaakina akthara annaasi dadka badankoodse laa yu'minuuna rumayn maayaan oo dadka badankood ma rumaynayaanse wman adlamu miman iftaraa cala allahi kadiban ulaa'ika yucraduuna calaa rabbihim wayaquulu lashhaadu haulaai aladiina kadabuu calaa rabbihim alaa lacnat اllahi cala اlظaalimiin waman yaa adlamu ka dulmi badan axad ka dulmi badan maba jire miman axad iftaraa abuurtay cala llahi alla korkiisa kadiban been ku abuurtay ulaa'ika kuwaadaas yucraduuna waa lasoo bandhigayaa calaa rabbihim rabbigood ayaa loo soo bandhigayaa wayaquulu lashhaadu khalaa'iqda iyo khalqigana waxay dhahayaan haa-ulaa'i kuwan aladiina kuwii weeyaan kadabuu been sheegay calaa rabbihim rabbigood ku been sheegay korkiisa alaa hooy lacnatullaahi ilaahay lacnadiisa naxariista alloo laga fogaado cala aldaalimiina daalimiinta korkooda ha ahaato aladiina kuwii korkooda ha ahaato yasuduuna ka celinayeen annaasa dadka can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ka leexinayeen wayabquuna jerinayeen haa ilaahay jidkiisa ciwajan qallooc ka raadinayeen wahum iyaguna bilaakhirati aakhirada hum iyagu kaafiruuna kuwa ku gaaloobay ah wahum iyaguna hum iyaga kaafiruuna kuwa ku kufriyay bilaakhirati aakhirada ulaa'ika kuwaadaas lam yakuunuu ma aynan ahayn mucjiziina kuwa cajzi gelinayo allah alle kuwa cajzi gelinayo ma ahayn fil ardi dhulka korkiisa kuwa ku cajzi gelinaya ma aynan ahayn wamaa kaana lahum uma ahaanin iyaga min duunillaahi alla sokadiisa min wliyaaa ay wliyaa-u kuwa arrimahooda maamulo yudaacafu waa loo laablaabayaa lahum iyagu alcadaabu cadaabkii waa loo laablaabayaa sababtoo ah ayagana waa dhumeen dadkiina waa dhumiyeen maa kaanuu ma aynan ahayn yastadiicuuna kuwa karayo awoodayo assamca maqalka wamaa kaanuu ma aynan ahayn yubsiruuna kuwa wax arkaayo ulaa'ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan khasiruu khasaaray anfusahum nafahooda wadalla waxaa dhumay canhum xaggooda waxaa ka dhumay maa kii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna ay yaftaruunahu inay been abuuranayeen oo ay dhoodhoobayeen laa jarama waxaa dhab ah annahum iyagu fil aakhirati aakhirada dhexdeeda hum iyaga un al aksaruuna kuwa khasaarada badan inay yihiin aakhirada dhexdeeda aayadahana rabbi subxaanahu watacaala wuxuu ka hadlayaa markii uu rasuulka uu tilmaa tilmaamihiisa markuu noo tilmaamay axad been abuuranaa inuunan ahayn wuxuu la yimid mucjizo inay tahay oo lala imaan waayo mushrikiintii layidhi car la imaada haddii wax la been abuurtay ay tahay idinka yaa idinka luqad badan yaa idinka fasaaxo badan la imaada waa la imaan waayeen xujo cad nebigu inuu ku taagan yahay naloo tilmaamay shaahid inuu haysto oo xagga kutubta xagga malaa'igta shaahid inuu ka haysto asaga inuu runlow ahaayo saadiqulamiin dhexdooda uu ka ahaa nebinimada rasuulku waxaasoo dhan baa sugaayo daliilna u ah nebinimadiisu inay dhab tahay kuwa ilaahay ku been abuurta laakiin xaalkoodu ayagu muxuu yahay kuwaas waa fadeexoobayaan adduunkana waa ku fadeexoobayaan aakhirana waa ku fadeexoobayaan adduunyada intii nebinimada sheegatay ilaahay waa fadeexeeyey walidaalika musaylama ninkii ugu weynaayo atbaacda badan helay oo dadka badan ay raaceen ee musaylamo la baxay maanta yaa muxuu yahay cid maanta dadku in badanoo dadkumaba yaqaanaanba inta taqaana maxay ku taqaanaa beenlow oo waxaa la yidhaha musaylamata alkadaab magacaasaa u baxay ka hari maayo risaaladii nebi moxamedna ilaa maanta waa socotaa ilaa maanta way socotaa waana soconaya ilaa ilaahay intuu doono subxaanahu watacaala kuwii kale ayagana de aswad alcansi iyo meel daranay ku dambeeyeen dhammaantoodna marka qof ilaahay ku been abuurtay maba deynayaba rabbi subxaanahu watacaala walow taqawala calayna bacd alaqaawiil la akhadnaa minhu biاlyamiin uma laqaطacna minhu اlwatiin waaba la halaagaya adduunyadii baaba ilaahay ku halaagayaa ayb ee shanigiisuna marka kor u socon maayo kuwa marka beenlooyaalkay rabbi ku been abuurto iyo waxaa kaloo meeshan looga hadlayaa kuwa dadka dhumiyo oo dariiqa saxda ahe ilaahay ambiyadu uu la soo dira ambiyadu ayaga waa muslixiin waxbay islaaxiyaan kuwa cagsigooda u shaqeeyo dhulka fasaadiyo maxay ilaahay agtiisa ka mutaysanayaan aayadahan taasay tilmaamayaan marka allah wuxuu leeyahay waman yaa adlamu ka dulmi badan minman axad yaa ka dulmi badan iftaraa abuurtay cala allaahi alla ku abuurtay korkiisa kadiban been yaa kaas ka dulmi badan ulaa-ika kuwaadaas walidaalika zamankan aan joognana tanabu-a iyo dadka nebinimada iyo sheegto qaadiyaaniyada ugu dad badan qoladan qaadiyaaniyada la yihaahdee gumaysigii uu ku abuuray indiya iyo bakistan iyo lagu abuuray nin la dhihi jiray mirza ghulaam axmed alqaadiyaani nebinimada u aqoonsaday ninkaasuna nin khabal iyo xoogaa jiranba u ahaaba khabal iyo waxaas iyo waalli nooc waalli ah baa lagu yaa lagu ogaa markiisii hore markii horena wuxuu kusoo bilaabay mahdi baan ahay waa dallacay masiixa ciisaha la sugaa aniga waayuu galay gadaal dambe nebi baan ahay buu yidhi gumaysigii baa marka meeshaas ku beeray waayo ayaga gumaysigu in lala dagaalo mar walba ma rabo si aan loola dagaalamin marka dadka afkaaro wuxuu ku fa ku dhex faafinayaa ka mashquulinaysa asaga dadkuu iskaga mashquulinaa afkaaraha iyo waxa bidcooyinka talada gumaysigu saas waay iyagii marka waa la abuuray waa la sameeyey halkaasaa marka waxaa la yidhi socda markaasay waxay noqdeen koox dhan maca daalika iyagoo haddana sidaasoo gacantii gaaladu ay tamwiilinaysay maalgelinaysa ilaa iyo maalinkan maanta ah haddana dadkaasi dad culumanimo iyo khayr iyo wanaag laga fahamsan yahay ma aha ninkaas mirsahaasna balaaye iyo isaguna markaas si xunbuu u dhintay baa la yidhiyo musquul isagoo dhex fadhiya u dhintay nebina de ilaahay saa ma yeelo qof nebi ah ilaahay agtiisa nebi ka ah saa ilaahay ma yeelayo subxaan waa nebi ilaahay agtiisa waa ka maamuusan yahay kuwooda maanta shuyuuqda iyo u ahna waa dullaysan yihiin wax iska dullaysan waa ayb marka axadka dulmi badan male waa kaa qofka ilaahay ku been abuuranayo ulaa-ika kuwaadaas yucraduuna waa la bandhigayaa calaa rabbihim rabbigood baa loo soo bandhigayaa wayaquulu lashhaadu khalaa'iqdiina waxay dhahayaan alashhaad waxaa lagu macneeyey almalaa'ika waa ibnu cabaas wuxuu yidhi inahum alambiyaau warusul nebiyaasha iyo rususha qataado wuxuu yidhi alkhalaa'iqu kulluhum khalqigoo dhanaa loo jeedaa xadiid ibnu cumar uu warinayaa jiro can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam oo wuxuu yidhi nabiga sal l slam ina allaha yudni lmu'mina ilaahay muuminka waa soo dhoweynayaa fayadacu calayhi kanafahu asturkiisa ayuu dhigayaa wayasturuhu waa asturayaa fayaquulu wuxuu dhahayaa alleh atacrifu denba kadaa war dembigaa hebel dembi hebel ma taqaanaa atacrifu denba kadaa fayaquulu nacam buu dhahayaa haa ey rabbi yaa rabbi rabbigayow xataa idaa qararahu bidunuubihi markuu dunuubtiisa ku sugo wa ra-aa fii nafsihi nafsadiisa dhexdeedana uu ka arko annahu qad halaka inuu halaagsamay oo uu u maleeyo marka inuu halaagsamay qaala wuxuu dhahayaa alleh satartuhaa calayka fi ddunyaa adduunyada waa kuu asturay wa ana akfiruhaa laka alyowm maanta waa kuu dhaafayaa fa yucdaa waxaa la siinayaa kitaaba xasanaatihi xasanaadkiisa kitaabkiisi ayaa la siinayaa wa ama alkufaaru gaalada iyo wlmunaafiquuna munaafiqiinta fa yunaadii bihim calaa ru'uusi alkhalaa'iq allah waa dhawaaqayaayo khalaa'iqda dhexdooda uga dhawaaqayaa haaulaai aladiina kadabuu calaa rabbihim alaa lacnat اllahi cala aldaalimiin saasaa loo ceebeynaa marda aakhira marka la joogana khalaa'iqdaasi kii aadam laga bilaabo ilaa kii ugu dambeeyey waa joogaan meeshaasay taagan yihiin ceebka weyn maa jirto marka adduunyada wixii soo maray oon hal qof dhinnayn meel uu joogo ilaahay sawdkiisana waa la maqlaa kan dhow iyo kan dheerba isku siyay u maqlaayaan khalaa'iqdii baa marka lagu ceebeynaa ayb marka alle aayadda marka xadiidkaas baa isagana lagu macnaynaya bukhaari kitaabulmadaalim uu xadiidkaa kusoo saaray wayaquulu lashhaadu khalaa'iqdiina waxay dhahayaan haa-ulaa'i kuwan aladiina kuwii weeyaan kadabuu been sheegay yacnii haa-ulaa'i kuwan aladiina kuwii weeyaan kadabuu calaa rabbihim rabbigood korkiisa ku been sheegay rabbi kuwii ka been abuurtay alaa hooy lacnatullaahi ilaahay lacnadiisa cala aldaalimiina daalimiinta korkooda ha ahaato lacnadaa leh kuwa dulmiga fala dushooda ha ahaato aladiina kuwii korkooda ha ahaato yasuduuna ka celinayeen annaasa dadkii can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ka celinayeen wayabquuna jerinayo oo dalbayo haa ilaahay jidkiisa ciwajan qallooc ka dalbayo wahum iyaguna hum iyagu humta dambe waa taakiid kaafiruuna kuwa ku gaaloobay waayo bilaakhirati aakhirada kuwa ku kufrinayo ay sidaas ay yihiin ulaa-ika markaa maxay isku darsadeen marka ayagii waa dhunsan yihiin dadkiina waddadii allay ka leexinayaan aladiina yasuduuna can sabiili illaahi wayabquunahaa ciwajan sharcigii bay qallooc meelay ka soo galaan oy ka eedeeyaan oy ka ceebeeyaan ayay sharciga ka raadinayaan sharcigii ilaahayna qalloocay ka raaraadinayaan qalloocna ma leh alxamdu lilahi aladii anzala calaa cabdihi alkitaaba walam yajcal lahu ciwajan wax qalloocaba ilaahay uma yeelin marka dadkiina diinkii bay ka celinayaan maxay isticmaalayaan shareecada inay qallooc ka raadiyaan ulaa-ika kuwaadaas lam yakuunuu ma aynan ahayn mucjiziina kuwa cajzi gelinaya allah aylaah alle kuwa ilaahay cagsi gelinaya maba ahayn ayagu fil ardi dhulka korkiisa markay adduunyada joogeen ilaahay markiiba waa dili karay waana qaban karay waana baabi'i karay kuwa marka ilaahay cagsi geliyaa maba aynan ahayn wamaa kaana lahum uma ahaanin iyaga min duunillaahi ilaahay sukadii min wliyaaa ay wliyaa-u kuwa arrintooda maamulaya alla sukadii ma laha ayb oo kuwa marka iyaga ilaalinayo o arrimahooda maamulayo alla sukadii ma laha yudaacafu waa loo laablaabayaa lahum iyagu alcadaabu cadaabkii baa loo laallaabaya ayb marka cadaabka loo laablaabaya muxuu ka imaanayaa dhumidii ay dhumeen lianfusihim iyo dadkii oo ay dhumiyeen ay biidlaalihim hayrahum ay baadiyeeyeen darteed baa cadaabka loogu laalaabaya ayb liyaxmiluu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyaamati wa min wsaari aladiina yudiluunahum ayagii iyo kuway dhuminayaan dembiyadooday isla qaadanayaan dhumintaa marka da dadka la baadiyeynayo baadida noocay rabta ha ahaato waxaa soo gelayo qofkii qofka tawxiidka ka dhumiya ugu daran sunnadii nebi moxamed qofkii ka dhumiya dadka oo sunnadii oo halkan u socoto halkan dadka u habaabiyo oo dadka halkan ka bixiyo dhumiyo waa soo gelayaa oo dhahaya marka dhib ma leh waxaani bidca xasana waaye iyo nebigu hadduunan samaynin xataa waa la samayn karaa dhib ma leh iyo dhiiranaantaaskan ku jiro waxaa la mida kuwa macaasida ayaguna dadka u qurxinayo oo macaasidii ugu sheegayo inay tahay xornimo horumar la gaaray kuwa dadka ugu sheegayo u fududaynayo meelihii macaasida camirayo dadkii u suuro gelinayo dhisayo ilaalinayo difaacayo oo dadka ugu yeerayo meel meel macaasidii laga faafiyo dadkii ugu yeerayo kulligood waa soo gelayaan meeshaan mid walbaana dembigiisa hadda waa bixasabihi hadba intuu la egyahay yuda marka ninada cumrigiisan yarka ah ilaahay buu ku caabudayaa dhulkii buu islaaxinayaa midna cumrigiisa gaaban fasaad iyo ifsaad ayuu wadaa adugu marka khaanadii aada geli lahayd iyo kaad ku biiri lahayd fiiri ayb maa kaanuu ma aynan ahayn yastatiicuuna inay awoodayeen alsamca maqalka kuwa awoodo ma aynan ahayn marka maqalka kuwa awoodo ma ahayn maxaa laga wadaa awalan maadu naafiye waayo samciga laga hadlaayana waxay tahay ayagu da aaladdii ay wax ku maqlaayeen ee dhagaha way haysteene inay wax maqlaan ma awoodin macnaheedu waxay tahay samaaca qabuulin aqbalitaan ay aqbalaan oo ay xaqi aqbalaan dhegaysi ay xaqa ku aqbalaan mayna lahayn waay halkan marka waxaa loo baahanayaa istidaacada ogow laba nooc waayo caqiidadana waa looga hadlaa mas'aladaas istidaacada iyo karid yacni addoonku inuu wax karo awoodu laba nooc waayo istidaacatun qabla alficli wa istidaacatun maqruunatun bilficli istidaaca maca alficli iyo istidaaca qabla alficli qabla alficli marka waxaa laga wadaa ficilka intaan la sameynin ka hor qofka awood ma leeyahay caqli baa maalan wax allaale wixii qofkan mukalaf ou ku noqo lahaay haddii loo diyaariyo yacni maqalkii qalbigii yacni xawaastiisii ilaahay waa u nabadgeliyey waa siiyey wuxuu wax ku fahmi lahaa wuxuu wax ku maqli lahaa wuxuu wax ku fahmi lahaa dhammaan waa loo dhammaystiray waa qabla alficli taas marka istidaacadaasi waxay ka horeysaa intaan waba waxa la sameynin shayga middaas marka ilaahay qof ounan siinin ma cadaabahay amina waayo haddii qofka la yiraa waana waxa la yidhaahdo takliifu maa laa yudaaq yani qofka in la yidhaahdo maanta haddii hadda qof uu yidhaha nin cagaha u laaban yihiin oo aan istaagi karin haddaad ul intaad u qaadata aada garaacdoo tiraa orod haddaadan ordinna waa ku dila ninkaas kasabkiisaba wax ka baxsan waayo waxaad ku ciqaabaysa soo maa ilaahay sidaas ma yeelayo subxaanahu watacaala qof caqli ounan siinin inuu iska cadaa iska cadaabo ma yeelayo alla istidaacada marka qabla alficli waxay tahay qofka in loo sameeyo qaab oo xaqa ku aqbali karo qaababkii waxyaabihii xaqa uu ku aqbali karay ilaahay ma siiyey haa qofkaa waa qof alla waa siina istidaaca maca alficli maxaa laga wadaa marka taas macnaheedu maaha marka inuu awoodo qofka ficilka inuu la imaado maalan adiga hadda waxaad dhici karta inaad ilaahay uu ku dhammaystiray xubnahaada oo yacni lugahaagu ay caafimaad qabaan jirkaaga kale oo caafimaad qabo oo aada ordi kartid adoo awooddaas leh haddana waxaa dhici karta inaadan ordaynin sooma adigan marka inaad oroddo mak inaad wixii aad ku ordi lahayd inay kuu dhammaystiran yihiin inaad orodday maaha macnaheedu nacam orodku wax kala waay kuwaani marka ilaahay xawaastii ay wax ku fahmi lahaayeen waa siiyey laakiin wuxuu ka ceshtay ounan siinin tii ficilka la socotay oo la jirtay alistidaacatu almaqruunatu bilficli waa laga ceshtay waana waxaa la yidhaha tawfiiqda in ilaahay adiga waxaan waa maqashay waa fahamtay laakiin inaad ku camal fasho ilaahay tawfiiqdiisaad ugu camal fali kartaa middaas dambe marka ilaahay inuu siiyo qofka yacni wax ilaahay waajib oo isku waajibiyey maaha ma isku waajibinin alle waa fadli min cindihi agtiisa oo qofkau doono ka siinayo laakiin dadku caqligii ay wax ku gara lahaayeen risaala rasuulkii loo soo diri lahaa kitaabkii loo soo dejin lahaa kulli waa loo dhammaystiray dadkaa marka marmarsiya ma jirto marka ilaahu maxaad ii waafajin weysay waafajintii asaa iskale ilaahay hadduu doono waa ku waafajinayo hadduu doonana ma ku waafajinayo adiga ikhtiyaarka lagaama qaadin marka istidaacada aayaddan ay tilmaamaysa marka tee waaye istidaacada dambe waaye alistidaacatu almaqruunatu bilficli middaas ma awoodin waayo xaqii inay aqbalaan maynan awoodin laakiin wixii ay ku aqbali lahaayeen ee aalaad ee aalad ah ama qalab ah ama xubno ah ilaahay ma siiye masma siinin waa siiyey waayo hadduunan siinin muxuu ciqaa maba ciqaabayaba alleh ayb meeshaas marka jabriyada iyo waxbay isku qasaan oo marka qolooyinkan masalada qadarkay ku tacalluqdaa masaladan firqooyinka qadarka ku dhunsan qaarkood marka halkani yacnii labadaa istidaaca ay isku qaldaan maa kaanuu ma aynan ahayn yastadiicuuna inay awoodayeen assamca maqlitaanka ma awoodaynin macnaha inay la imaadaan oo waxa ay maqleen oo xaqaa inay la falgalaan oo ay la imaadaan maynan awoodeynin waay macnaha aayad ee macnuhu dhega ma qabin maaha haddaysan dhego qabin maxaa loo cadaabaaba marka ma aakhira la imtixaano ilaahay qof dhegaba aan qabin waxba aan maqlin ma ciqaabayo wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuula isagoo dhega qabo qalbi qabaa weliba rasuul in loo soo diro iyadoon rasuul loo soo dirin ilaahay ma ciqaabayo qofka wamaa kaanuu ma aynan hayn yubsiruuna inay xaqa arkaayaan waa laga owday indha waa qabaan laakiin xaqi ma ma fiirinayaan maku soo leexanayaan ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan khasiruu khasaaray anfusahum nafahoodii khasaaray wax la waayo oo la khasaaro naftaa u weyn waxaan ka wadaa qofka bani aadamka markay musiibo u timaado nafta iyo maalka waa u kala horeeyaan maalkao isku furanaa nafta iyo xigsana xajisana marka kuwaani aakhira marka la tagaad ulaa-ika kuwaada aladiina kuwii weeyaan khasiruu khasaaray oo waayey anfusahum nafahooda waayey wadalla waxaa dhumay canhum xaggooda waxaa ka dhumay maa kii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna inay been abuuranayeen wixii ay ku been abuuranayeen ibnu jariir wuxuu yidhi waa waxay caabudi jireen oo ay dhihi jireen cibaadadooda waa xaq kuwaas waxaas marka ay caabudayaan oo aakhire ay weynayaan laba shay un mid waay haddii uu ahaa wixii ay caabudi jireen rasuul ilaahi ama qof wanaagsan ee saalixa hadday caabudi jireen ayaga iyo rusushii ay caabudeen ama dadkii wanwanaagsanaa owliyadii ay caabudeen waa la kala kaxaynaa aakhiro marka la tago oo rususha iyo dadka wanaagsanna jannaday aadayaan kuwaanna naartay aadayaan waa iswaayeen marka wadalla canhum maa kaanuu yaftaruun waxay been abuuranayeenoo ilaa cibaadaday alle la leeyihiin ay dhihi jireen aakhiro markii la tago waa waayeen siday ku waayeen haddii nebi ou ahaana nebigu jannadou jiraa ayaguna naaray jiraan waa isweysan yihiin marka waxaa kaloo ou noqon karaa waxay caabudayeen jamaadaad dhagax ayaga ay qorqoreen iyo hadday caabudi jireenna ee jamaadaad sha'ni aakhiro maba leh lama soo kulminaayo xataa xashri iyo waxaa ma leh marka haddii waxay caabudeen asnaam iyo dhagxaan ay ahaayeenna ee dhagxaan aakhira maba la keenaya iyaguna aakhiro naar ay jiraan kol walbaba marka waa iswaayeen ayaga iyo wixii ay ku been abuurana waxay been abuurayeen ayb ibnu jariir sidaasuu yidhi macnahaas laa jarama waxaa xaq ah laa jarama marka macnaheeda waxay tahay ay xaqa mar walba jumlada ka dambaysaana fii mowdici rafcin faacil dhacayso laa jarama qiila waxaa layihi macnaha macnaheedu waxay tahay xaqa khaliil ibn axmed iyo siibaweyhi hal kelmaday ka dhigeen waxay yidhaahdeen hiya kalimatun waaxida macnaheedana xaqa ayaa laga wadaa ina humtaa marka ka dambayso jumladaa marka iyadaa iska faacil dhacayso manahaan iyadaa faacil noqonayso laa jarama ay xaqa waxaa dhaboobay oo waajib noqday annahum ayagu jumlada anahum faacilay noqonay annahum iyagu fi laakhirati aakhirada hum iyagu un alaksaruuna kuwa khasaarada badan inay yihiin taasaa dhab ahoo yacni xaqa arrinkaana dhaboobay ayb waqiila waxaa la yidhi macnaha waxaa laga wadaa laa budda walaa maxaalata laa jarama laa budda waxaan loo hurtilaayahay lagama maarmaan waxa ah annahum iyagu fi laakhirati aakhirada hum alaksaruuna inay yihiin laabudda walaa maxaalata in laga macneeyo zajaaj isaga marka wuxuu yidhi laa waa naafiya macnuu marka ay laa tanfacuhum asnaamuhum asnaamtoodii ma anfacayso ayb wajarama ay kasaba wuxuu kasbaday dalika alficlu ficilkaasi lahum iyaga wuxuu u kasbay fi laakhirati aakhirada anahum hum laksaruuna saasoo kale u dhahayaa laakiin waa wadda dheer waay taas laa jarama waxaa xaqa oo waajibay anahum iyagu fi laakhirati aakhirada hum iyaguna alaksaruuna inay yihiin kuwa khasaarada badan ina aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati waahbatuu ilaa rabbihim ulaa'ika asxaabu اljannati hum fiiha khaaliduun ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaasha hagaagsanoo al acmaala asaalixaati sameeyey wa ahbatuu u laabtay u noqday wa akhbatuu u hogtay ilaa rabbihim rabbigood intii kaa u hogtay ulaa-ika kuwaada asxaabuuljannati jannada dadkeeda waay hum iyagu khaaliduuna kuwii waaraya waaye fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda ku waaraya qur-aanku waa maaani mar haddii kuwii xumaa la sheegay dadkii wanaagsanaa ee dhulkii islaaxiyey maxaa xaalkoodu noqona ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey asaalixaati al acmaala asaalixaati sameeyey wa akhbatuu u hogtay oo isu dulleeyey ilaa rabbihim rabbigood u hogtay ay tadaracuu ilaa rabbihim waqiila waxaa la yidhi waahbatuu wadma-anuu xasilay ilaa rabbihim rabbigood u xasilay rabbigooday u qasdeen waahbatuu wa anaabuu u noqday ilaa rabbihim rabbigood u noqday intaaba waa lagu macneeyey ulaa-ika kuwaadaas asxaabuuljannati jannada asxaabteeda way hum iyagu khaaliduuna kuwii waaraya waay fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda mathalu lfariiqayni kalacmaa waalasami waalbasiiri waasamiic hal yastawiyaani mathalaa afalaa tadakaruun mathalulfariiqayni labada kooxood muuminiintii ee kufaartii tusaalahoodu kal acmaa ka mathalil acmaa indhoole tusaalihiis oo kala waay iyo wal asami dhagoole iyo walbasiiri ku ar yacni arkid badan wasamiici ku maqlid badan hal yastawiyaani ma eg yihiin ma ekaanayaan maalan xagga mahmaahda iyo tusaalaha afalaa tadakaruuna miyaydnan waansamaynin labadan baa marka tusaale lagu bixinayaa gaalka waxaa laga tusaaleynaa indhoole dhagoole mu'minkiina mid wax arkaayo wax maqlaayo labadaas isku mid miyaa baa la leeyahy may isku tusaale ma aha ayb mathalulfariiqayni kal acmaa kaafkaas marka mowdiciisu muxuu dhacaa marka mowdicu rafcinu dhacayaa mathalulfariiqayni kal acmaa mathalul acmaa kaafku ilaa bimacnaa mathal waaye mathalul acmaa ayb saas waa la dhihi karaa mathalu lfariiqayni kal acmaa mathalul acmaayoo kale waaye labada qolo tusaalahoodu kal acmaa mathalul acmaa indhoole iyo wal asami dhagoole tusaalihiisoo kale waaye walbasiiri iyo wasamiici ama in la yidhaha mathalulfariiqayni sifatu lfariiqayni labada kooxood tilmaantooda kalacmaa ka sifati alacmaa indhoole sif tilmaantii oo kale iyo walasami dhagoole walbasiiri iyo wasamiici meeshaan marka alacmaa maxaa qaabilaayo albasiir alasamina maxaa qaabilaayo asamiica qaabilaayo lafii nashriyuu sameeyey marka ayaa ku jirta ayb mathalulfariiqayni inta la duuduubay baa haddana lakala faafiyey kalacmaa walasami walbasiiri wasamiici labadii qolaa marka la kala dhigdhigay waxaana loo kala dhigdhigay qolo walbaa marka tusaalaheeda hal meelaa layskula sheegay kal acmaa walbasiir kal acmaa walasami walbasiiri wasamiici ma la dhihin kal acmaa walbasiiri walasami wasamiici ayb gaalada marka maxaa loo soo hormariyey kal acmaa indhoolihii dhagoolkii baa lasoo hormariyey waxaa la waxaa lagu soo hormariyey marka horeba qisada gaaladaa horreysay soo maaha kuwii yacni gaalada warkoodaa horreeyey in aladiina aamanuu gadaalaa laga keenay soo maaha sidii unbaa haddana la isugu xijiyey hal yastawiyaani ma ekaanayaan oo ma siman yihiin maalan xagga maahmaada makusi maku eg yihiin afalaa tadakaruuna miyaydnan waansamaynin walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmihi inii lakum nadiiru mubiin halkan laga bilaabo ilaa ku dhowaad suuradda dhammaadkeeda qisasu qasasul ambiyaa baa la gelaa oo faah-faahsan oo dhammaystiran suuraddu marka waxaa ku jira cibar aad u badan marka ambiyada rusushii dacwadoodaa laga bilaabaa qoomkooda maxay ugu jawaabeen say u doodeen caaqibada dambe maxay ku dambeeyeen waa dersi nebi walbo nebiyullaahi nuux oo awalu rusul ah yaana laga bilaabay yaa qisadiisa laga bilaabay suuratul acraaf waa kusoo marnay qisaskan oo kale halkanna iyagoo iyadoo dheer baa marka iyagoo aad u dheer baa halkanna aan ku marayna ayb marka qasasul ambiyaa marka wax badan baa laga kororsanayaayo waxaaba suuraddaani waxay aayadahan laga yacni qisooyinkan waxaa laga qaadanayaa man manhaju اlambiyaa fi dacwati ila اllah ambiyada dariiqa ay dacwada markay alle xaggii dadka ugu yeerayaan dariiqa ay ambiyada u mareen ayaa nala baraa innaga marka waxaana laga rabaa inaan dariiqaas annagana dacwada u marno ayb marka qur-aankii haddii aan aada loo fahmin ama aan laysku dayin in aada loo fahmo waa mashaa mashaakilka na haysto markaa dee waaqiceenay ka muuqataa waayo qur-aankan ilaahay sidan usoo dejiyay mucjiska ah ee aqrintiisa nalagu addoonsaday ee tadabburkiisa nalagu addoonsaday ka waran haddii laga dhigo keliya alfaad bis alfaad la ysa saaraayo bis alfaad la laqbeynaayo wasalaamna la dhaho maanta dhan uun laqbadiisa keliya la kor fadhiyo laakiin macaanida ku jirta iyo nuxurkiisa aan la fahmin yaa roon marka qof aan laqbadiisaba fahmin laakiin nuxurka qur-aanka inta loo sharxay fahmay xaqiiqo caamigaasaa ka roon midkaan maanta aan lafdiga iyo la kor fadhiyo naxwada iyo sarfiga iyo la kor fadhiyo laakiin nuxurkii qur-aanka ilaahay usoo dejiyana shaak haddii la yidhaha aan aqoonin oo maanta dhan waxbaa buubay iyo waxbaa naf soo celiyey iyo qof qabri ku jiraa la yidhi mar rabbuka markaasuu yihi sheekh fulaan yani qofka sidaa ku hayo nuxur qur-aanba aan fahmin waxuu laqbeynayo waxay tarayaan mal ila ilaahay adiga ficli iyo faacil kuuma abuurin maogtahay mana ku su-aalayo aakhireen maadaa kuntum tacbuduun maxaad caabudi jirteen seed ilaahay u caabudi jirteen su-aashaasaa nala weydiinayaan marka waxaan aada la yaab u leh innaga yani ummadeenna kutubaha waxaad moodaa fiqhiga si fiican baa loo kala dhigdhigaa luqadana aadaa loo kala dhigdhigaa maanta dhan waa la kor fadhiyaa oo naxwadii sarfigii waa la findhicelina fiqhigii masaa-ishiisii kitaab hebel intaasoo kunoo mas'ala ku taalkaa intaasaa ku taal baa la leeyahay qur-aanka marka la soo gaaro san yeeli jirnay qur-aanka marka la soo gaaro maxaa la sameynaa marka ramadaanka waxaa la laqbeynaa nus qur-aanka maalin walba waxaa laga kacaa xisib qur-aana maca maalin walba xisib ayaa la akrinaa nus marka waa la joogaa soo maha markaas ramadaanka dambe nuska kale haddana la dhamaystira awal iyo aakhir maxaad ka fahamtay hal xaba kama fahmin keliya un damaa-irtaas la celinayo waa laga yaabaa inuu ka fahmay laakiin haddaad tidhaahdid war aayadahan ku dabaq ambiyadu waxay ka hadlayaan laata iyo cuso keliya ha taagnaanina waxa maanta la caabudayo ilaaha keyrkii la caabudayo sow laata iyo cusoo kale ma noqonayaan may mayuu kuleeya min duunillaahi asnaamtii baa loo jeedaa kuwan gaaladan ayaa laga wadaa quraysh bis qur-aanka dhan wuxuu u joogaa waqtigaas habkaasaa qur-aanka loo loo aqri jira ama loo fasiri jira ilaa dad yaroo culummada qaarkood weliba waqtiyadii dambe iyaga laftooda u badnaa oo ayagu bilaabay in qur-aanka nolosha in lagu dabaqo oo maanta yacni innaga inaan isku dabaqno dadka fahamsiiyey maahani khayr allah ka siiya iyaguna laakiin sida yacni taqliidiga ee lagu wado sida fiqiga loo kala dhigdhigaayo qur-aanka maxaa loogu kala dhigdhigi laayahayna haddii loo kala dhigdhigo waxbuu soo bixinay qur-aankii waxba u iftiiminaa marka ninkan loo soo garguuranaayo iyo midkan yacnii dadka iska raranaayo oo ummaddii aada moodid in isaga loo abuuray oo cibaadada ka ka fasaxaaya iyo barnaamijkaas qur-aanka waa xera kaasuu diidaa marka xadiidkuna saasuu ka agdhow yahay xadiidka asagana inaan lagu daale iska laqbeeyo un marka haddii waxyigii lagu qaado hidihobeley lagu qaado waxyigi wixii istimbaadkii iyana aada loo tafsiiliyso haddii waxyiga aawa ahmiyaddiisii marka qaar marka arrintaas waa la fogaato waxay gaareen inay yidhaahdaan fiqhiga kutubaha axkaamta wuxuu ku leeyahay waa miid waa nuxurkii axkaamta ijtihaadaadka culummada waayo ay noo soo khulaaseeyeen waxyigii qur-aanka iyo xadiidkuna waa wixii shaandhada ku haray inna lilahi wa innaa ilayhi raajicuun waa mid indhabeelay qofka saas u hadlaayo ma ku sifayn kartaa qur-aanka iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam shaandhada markaad wax kala miirayso waxa shaandhada ku haro waxa shaandhada ku haro waa wax layska tuuro waayo gufarkan waxa hoosena waxa la cabayo la isticmaalayo soo maa wixii hoose wuxuu ka dhigay axkaamtii kutubta ijtihaadaadka maahan inaan fiqiga diidaayo waa la banaanaa waana fiican yihin a'imaduna waa noo dadaaleen laakiin war ka xishoo waxyiga qur-aanka iyo sunnada inaad ku tilmaa yacni waxaan qur-aanka iyo sunnada ahayn inaad miid ku tilmaanto waxa kale maxay noqonayaan marka dad dadkaas marka haddii culamo waayo in la yidhaha soo gardarra maaha waas culamo ma la dhihi karay wax fajara ah oo ummadana dhibaato horseedayo marka manhaju lambiyaa fi dacwa ila allahda marka aayaadkan ay aada u qarirayaan walaqad wala wallaahi qad xaqiiqe ah arsalnaa waxaanu dirnay nuuxan nuux ayaan dirnay ilaa qowmihi qowmkiisii baan u dirnay faqaala lahum wuxuu ku yidhi markaa innii aniga nadiirun ku digayaan lakum idinka idiin ahay mubiinun oo digiddiisu ay caddahay anlaa tacbuduu bianlaa tacbuduu ayaa layla soo diray inaydnan caabudin ila allaha allah maahan inaydnan caabudin allah maahan cid kale innii aniga akhaafu waxaan ka cabsanayaa calaykum korkiinna waxaan uga cabsanayaa in cabadtum hayrahu haddaad ilaahay heyrkii caabudaan cadaaba yowmin maalin cadaabkeed cadaabka oo aliimin mulimin aada u xanuujinayo kaasaan idinkaga baqaya alla wuxuu leeyahay nuux baan dirnay markaa nebiyullaahi nuux bani aadamku bashar buu ahaa allaa doortay rasuulow ka dhigay ilaa qowmii qowmkiisii baanu u dirnay innii lakum inniidaan markaa qowl ayaa loo soo qadaraa faqaala lahum wuxuu yidhi innii lakum nadiirun mubiin anu waxaan idiinahay ku idiin digayo digiddiisuna ay caddahay ibnu kathiir iyo abu camar iyo kisaa-i iyo yacquub waxay akhriyeen annii walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmihi annii lakum marka waxay noqonaya ay biannii xarf jar baa lasoo qadaraa inta kalena waxay akhriyeen innii innii haddii la yihaahdana faqaalaa lasoo qadaraya faqaala wuxuu yidhi markiiba nabiyullaahi nuux innii aniga lakum idinka nadiirun baan idiinahay ku idiin digayo mubiinun digiddiisu caddahay anlaa tacbuduu bianlaa tacbuduu inaydnan caabudin ayaa layla soo diray ila allaha allah ma ahna cid kale inaydnan caabudin koow marka dacwadiisii muxuu ka bilaabay cibaadatullaahi waxdahu maxaa looga bilaabaa waa tan laysku abuuray waa cibaadatullaahi waxdahu koow waxaa kaloo looga bilaabaa waxay tahay allihii annagana abuuray xaqiisii waaye horta ma xaq bani aadam in laga hadlaa munaasaba mase koow xaqullaahi in laga hadlo xaqullaahi baa ko marka maanta adduunka de shaydaan siduu u duufsaday kuwa waxaad arkay xuquuqdii geedaha raadinayo kuwa xuquuqdii xayawaanaadkii raadinayo xuquuqdii bania naagaha kuwa u doodayo bani aadamka guud ahaan kuwa xuquuqdiisa ka hadlayo laakiin xaqullaahi markaad soo qaado war dadka xorriyadda ha ka qaadinaa lagu leeyahay oo maxaa xorriyada laysaga qaada adiga laftaada maxaad dadka xorriyadda uga qaadaysaa dadkaani siday rabaan haula ha ula dhaqmaan ummadaha maxaa maa faraha ka qaadi marka xaqullaahi shayga koowaad waxa looga dhigay waxay tahay liannahu sayid lmaalik waa kanna leh waay oo sayidkeenna ah waay waa allah subxaanahu watacaala alla marka cid maadaama ka mudan aynan jirin isaga xaqiisaa marka koow la hormarina xaqullaahina sida nebi moxamed sheegay waa maxay xaqullaahi cala alcibaadi an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-an halkaasay marka dacwadu ka bila dadku marka laba waay hadday mushrikiin gaalo ay yihiin tanaa looga bilaabaa bishahaadateynka ayb mushrikiin ma aha waa muslimiin laakiin qalad waxaa ku jiro tawxiid taabanayo ayaa ku jiro ayagana war umahayaano uma hayaanoo ma oga ma kaasaa laga saxaa oo laga bilaabaa mase waxyaabo kalea lagala hadlaan kaasaa laga saxaa marnaba shay tawxiidka burinaayo in looga aamusa maahan dadka shaygaa tawxiidkooda hadlaynayaa waxaa la leeya war kan tawxiidka wa idinka qariba iska ilaaliya ka fogaana waa haddii rususha lagu dayanayo dacwadooda ma jiraan marka dad islaamka u nisbo sheegto oo wax tawxiida xaq alle ilaahay keyrkiis u leexinayo waa jiraan haa dadka qaarkood siyaarooyinka qubuuraha maxay u tagaan hadaad ayaguba weydiisid waa kuu sheegayaan wuxuu kuleeyahay war sheikha anaa u baahan ee asaga iima baahan u kuleeyahay aye maxaad u socotaa nadar aan ka soo xiranaa shardi nadar aan ka xirtay aan geynaa ninka sidaa dhahayo oo nadarkii ilaahay lahaa heyrkiis u leexiyey sow in la yidhaahdo maaha war ilaahay ka cabso towxiidkiisa lagala hadlo waa saas kuwaa jinni wax u gowracayo ood arkaysaa oo xoolihii markay gowracayaan bisinka ka daayeen xoolahan jinni baa iska lehay kuleeyihin mingiska iyo booranaha iyo waxyaabahaas kaas marka war waxaan waa shirki ka tag in la dhaho miyaa mase in la yidhaahdo waxyaabo kale lagala hadlo mayo halkan dacwada inay ka bilaabato waay mar walba waayo xaqullaahi baa ninkan ku ayaa ku maqan xaqii ilaahay buuba dayacay ku kale laga hadli maayo marka xaqullaahina ra-sul amrina waa towxiidka ayb meeshaas marka iyaduna marka rasuulkuna saasuu yeeli jiray sala allahu calayhi wasalam dadka qaarkooda fahamku inuu aada u dhumay waxaa dareemaya beri baa masalada nadarka iyo masaa-il lamidaan intaan soo qaadnay baa marka mid baa marka wuxuu yidhi mas'alada nadarka waa cibaado horta yaa yidhi nadarku cibaado ma aha maxaa dhacay markii la yidhi wuxuu yidhi nadarku minhaajka rubaca cibaadaadka laguma qorin uu yidhi gadaalaa la geeyey fiqhigaana ka hadluu yidhi bis kutubaha axkaamta nadarka lagu sheegaaye xagee kalea lagu sheego oo kutubaha axkaamta laftooda waxa ku qoran axkaamta kutubaha axkaamta waxay qorayaan iyagu ma ogtahay cibaadadan sideed u sameynay ay ka hadlaan ayaga sooma cibaadadan qaabkeed u gudanay ayay axkaamta ka warantaa salaada sidai loo dukanaa shuruud arkaan waxbay sheegayaan yaa loo tukanayaa laakiin soo masalo caqiidaa maaha yaa loo tukadaa allah marka fiqhigu asaga wuxuu ka warramayaa wuxuu kaa soo qaaday inaad qof muslima tahay daalibu cilmi tahay sidaad u tukanayaaduu ku barayaa laakiin yaad u tukanaya inuusan ma ku yaalin kutubaha fiqiga cidda loo tukanayo ayaga ma sheegayaan haddii marka fiqiga cidda loo tukanaa aan lagu sheegin macnaheeda ciddaad rabta inaad u tukata miya marka mase salaadu inaynan cibaado ahayn maa ka soo baxayso yacni fahm darrida nusuusta laga qabo waxaasay dhalinay marka ayb qofkaas marka waxaa laga yaabaa inuu nin culamo aho kutub badan laqbeyna ama akrinaa uu yahay marka waxaani i kutubaha fiqigay ku yaalaan cibaado ma ahan sax ma ahan fiqigu cibaadaad bauba ka hadlaaba iyo keyrkood habkii aada cibaadada u guda lahayd oo ka warramaya oo kuu sheega isaga laakiin yaa cibaado loo samaystaa muranba kama taagna yaa cibaadada la caabudaa allah se muran kama taagna tan hadda marka aan isku haynana waxay tahay nadarku waa cibaada yaa loo sameynaya ya ma ilaahay keliya loo nadaraa mase hayru inuu nadar yahay waxaa ku tusaayo jannaaba lagu galaaso yuufuuna binnadri wayakhaafuuna yowman kana sharuhu mustatiiran wayudcimuuna acaama ilaa aakhirihi cibaadaadka yaa lagu dhex daray wamaa anfaqtum min nafaqatin ow nadartum min nadrin fa in allaha yaclamuhu shayga haddii layska hawaabinaayo soo cibaado maaha marka dheeldheel miya marka waa haddii lagaa hawaabina waa cibaado ilaahana iska leh subxaanahu watacaala ayb marka alla sidaas marka nabiyullaahi nuux wuxuu ku bilaabay arrinkan marka tawxiidkii haddii marka dadka tawxiidka wax ka hadlaysan yihiinna isagaa laga lagala hadlaya qabla kulli shay saysan u dhimanin ayagoo ilaahay keyrkiisa caabudayo faqaala almala-u aladiina kafaruu faqaala almala-u kooxdii madaxyaweyntii waxay yidhaahdeen kuwii odayaalka ahaa aladiina mala-i oo kafaruu kufriyey waxay dhaheen min qowmihi qowmu nuux xaalay ka mid yihiinna kuwaa maa naraaka kuu arki mayna adiga ilaa basharan bashar maane wax kale kuu arki mayno basharka oo midlanaa annagoo kale ah wamaa naraaka kuu arki mayno itabacaka inuu ku raacay ila aladiina kuwii maahane hum iyaguba araadilunaa kuweenii liitay ahaa maahan mana kuu arkayno inay ku raaceen ilaa kuweenii liitay maahan badia baadiya ra'yi baadi-a ra'yi ra'yiga horaantiisa dhexdiisayna kugu raaceen markii horeba faktii horeba waa ku raaceenoo maskaxdooda aada uma fakerin markaad timid booray ra'yiga koowaadba yay kugu raaceen wamaa naraa ma arkayno lakum idinka idiin arki mayno min fadlin ay fadlan wax fadli ah dheeraad calaynaa korkeenna wamaa naraa lakum idiin arki mayno min fadlin ay fadlan wax dheeraada calaynaa dusheenna aad ka leedihiin idiin arki mayno bal ee iskaba dhaafee nadunukum waxaan idiin malaynaynaa kaadibiina beenaalayaal inaad tihiin warkoodii marka tuhum iyo qalbi ka warramid iyo meel kalou aaday nabiyullaahi nuux aniga caabuda ma dhihine wuxuu yidhi allihii idin abuuray caabuda bis gar waayo taas faqaala almala-u mala-ii waxay yidhaahdeen aladiina mala-a oo kafaruu kufriyey min qowmihi qowma nuux qoomkiisa xaal ay ka mid yihiin maa naraaka ra-aadaani bimacnaa yacni calima oo kalean ka dhigayna lama mafcuul yay qaadaneen ru'ya basariya ma ka dhigayna marka waxay noqonay ka mafcuulkii koowaad ilaa basharanna mafcuulkii basharanna mafcuulkii labaad maa naraaka kuu arki mayna waayo adiga ilaa basharan basharun baan kuu arkaynaa wax kale kuu arki mayno basharka oo midlana annagoo kale ah ee marka haddii isagu isagaa yidhi aniga bashar mayhi ma dhihin haddiise uu bashar yahay rasuul ma noqon kara miya waa noqon karaa akaana linnaasi cajaban an awxaynaa ilaa rajulin minhum aan soo marnay dadka ma waxaa la yaab la noqotay qof ayaga ka mida inaan u waxyoonno taa miyaa la yaab la noqotay arrintaas la yaab maaha waayo adiga tusaale waxaa kuu noqon karood ku dayan kartaa jinsigaaga wax adig kula mida xagga jinsiga dad ahaan kula mida malagna kuma dayo karno oo macallinna loogama dhigi karo malag de ilaahayna subxaanahu watacaala hadalkiisa inaan toos u maqalno ma awoodi karno annaga malaa'igtii naga waaweyneyd baa markay maqlaanba dhacayaan marka bashar adigoo adiga yacni basharnimada kula wadaago ayaa wax ku fahamsiin karo in marka kownuhu inuu yahay nabiyullaahi nuux bashar ayaga la mid ah basharnimada kula mid ah wax ka qaldan ma leh nacam in risaale loo soo dhiiba ta koowaad marka sidaasay dhaheen wamaa naraaka kuu arki mayna adiga ittabacaka inuu ku raacay jumladaa mafcuulkii labaad waay ee naraada haddaan ka dhigno naraaka ra-aada haddaan ka basariya aanan ka dhigin haddii aan basariya ka dhignana macnuhu wuxuu noqonayaa wamaa naraaka ku arki mayna adiga ittabacaka qad itabacaka xaal uu ku raacay yan yani inagoo yani itabacaka ay qad itabacaka xaal uu ku raacay ila ladiina kuwii ayb maahane hum iyaguba araadiluna kuwa nii liitay ah ra-ada marka haddii laga dhigo basariyana marka jumlada itabacaka jumla xaaliya iska noqo wamaa naraaka kuu arki mayno adiga itabacaka inuu ku raacay ila aladiina kuwii maahane hum iyaguba araadilunaa kuweeni liitay ahaa kuwii liitay marka waxay ka araadil waa jamcu ardul ardul oo la jamciyey ardultaasna iyaduna waa jamcu radlin marka araadil waa jamcu jamcin ayb wa qiila waxaa leeyi alaraadilu jamcu lardal ardal jamciisu waaye jamculjamci marka ma aha araadishu marka maxay ka wadaan waxaa la yidhi dee maxay maxay ku liidayaan waxay ku liidayaan xirfadooda oo waxay yidhaahdeen dadkii xiyaakada ahay oo dharka tolo kuwa dharka tolo iyo ile qolo walbaa ma ogtahay xirfaduhu waxun bay liidaa waxaa laga yaabaa iyaga marka kuwa dharka sameeyo oo dharka tolo iyo waxyaabahaas inay liidi jireen marka waxay leeyihin kuwii xiyaakada iyo dharka toli jiray unbaa ku raacay marka waxay rabaan inay yidhahdaan haddaad wanaagsan tahay dadka bulshada ka muuqda adig ku raaci lahaa saasay ka wada ee isaga wax raacaa maxaa ka khuseeya nacam wamaa calayka ila albalaaq nacam isaga yacni gaarsiin unbaa layaa la yeelay korkiisa hadday raacayaan ashraaf iyo hadday raacayaan kuwa liito isaga wax lagu eedeeya maaha nacam waxay ahayd inay kala doodaan wuxuu sheegay inay kala doodaan meel kale aadayaan marka ayb maxay dadkaas kuu raaceen araadisha ahe liitay leeyihiin wamaa naraaka kuu arki mayno itabacaka inuu ku raacay ila aladiina kuwii ma ahne hum iyaguba araadilunaa kuwa nii liitay ah ayb sanaacaadka iyo farsamooyinkuna diimaha shaqa kuma laha waxaan ujeedaa zajaaj baa wuxuu yihi walam yaclamuu ana sinaacaati laa ahara lahaa fi diyaanati haddii nin birta tumo ama nin sagaarada dabto ama mid kabaha tolo haddii uu raaco yani maxay diya diintu maxay aharoo ku leedahay xirafka xirfad hiblaayo dad kale maxay ku raaci waayeen kuwa maxay ku raaceen yani raacitaanka iyo diintu ahar kuma laha xirafka xirfooyinka ayb marka wuxuu yidhi ila ladiina kuwii maana hum iyaguba raadilunaa kuweenii liitay aha baadiya ra'yi bayna kugu raaceen ra'yiga bilowgiisa hore marka baadi-a ra'yina waa la akriya baadiya ra'yina waa la akriyana marka baadi-a ra'yi marka la leeyahay waxaa lagu nasbiyey daraf ahaan baadi-a mansuub bidarfiya baadi waa faacil faacil see daraf looga dhigay marka ay u banaanaatay waxay u banaanaatay baa la yidhi kamaa jaaza fi faciil faciil sida daraf ugu banaanaaday yaa kana ugu banaanaaday faacilna daraf in looga keeno u banaanaatay ka qariibin wa mali-in qariib iyo mali oo kale wa faacil iyo faciilna yatacaaqabaani waa iscirbiyaan ay ayb waaya baadi-a ra'yi marka ay fii bad-i ra'yi ra'yiga horeba ayay kugu raaceen maxay ka wadaan marka maynan fakerin intay maskaxdooda rogrogeen ooy fakereen kadib kuma raacine markaad warka sheegtayba waa iska qaateen le hore lay u qaateen mar walba dadka falsafadda iyo manaahijta jaan qabo waxay iska dhigaan ayaga dad maskax badan dadka diinta iyo xaqa u hoggaansanna waxay ka dhigaan dad caqligooda xoogaa oo liito waxaan aragnay marka hadda kuwo social media kusoo qorqoro oo waxay ku leeyihiin maya islaamka dadkan muslimiinta waxaa laga dhaadhiciyey wixii qur-aanka kuu sheego iska raac adiga qofku ma fakeraayo maskaxdiisa ma ka shaqaysiinaayo maskax yacni maan furan ma laha waxay ku leeyihiin maan furan ma laha walidaalika marka waxay isku magacaabayaan maan furan maan doon wax aan maan gelaynin bay ayagu afar iyo labaatan sac ka hadlaan oo haddii ha laga doodo la yidhaha maanta waayo jiritaankii ilaahay baa shaki uga jiro hadday maan furan oo sax a qabaan jiritaanka alle miyaa miyaa ka qarsoonaa lahay oo waadix carabkii jaahiliga ahaa ee qabla alislaam noolaa jiritaanka ilaahay kama qarsoomin in badanoo ayaga ka mida maa maxay marka aharka ayay waxay u daliishadeen yani sanca yani shayga sancaday daliishadeen waxayna u daliishadeen saanica ninka carabkaa marka xoolaha la jiro wuxuu yidhi saalo meel taal haddaad aragto maxay ku tuseen meeshaas xoole inay mareen sooma xoolay ku tuseen xoolihii ayaguna marka markaad aragto maxay ku tusayaan waa waa makhluuq khaaliq abuuray inuu jiro yani xoolahan waxaad arkaysaa cawskii buu daaqayaa wuxuu daaqayaa cawskii roobka ayuu ku dhalanayaa biyihii kor ka yimid ayuu cabayaa daaqii dhulka ka soo baxay daaqaas iyo biyaha kor ka yimid iyo neefkan xoolaha inay iska samaysmeen suurtagal maahan uu yidhi laasim khaaliq sameeyey inuu jiro haddii ninkii aan waxba ogeyn markuu fakeray intaa usoo baxday adigu maxay kugu soo bixi la-dahay maanka sheeganaya intooda badanna dadka noocaas waxay u badan yihin dad luusaris ah luusaris markaan leehay waa dad adduunyadii khaasiriin ku noqdeen shaqadii adduunyada dad shaqaystoo xirfadoodii maanta ku ammaanan maaha dad wax bartay oo aqoon maanta sheeganaya maaha hoteeladaasay iska fadhiyaan adduun laa sha'na lahum fi dunyaa aakhirana waa kuwaas ka tegay waxaad la yaabaysaa markaad aragto qof dhahayo maxaa waxaa looga fakeri waayo aayaddaas markaan iska qaadanayno maxaa horta aada loogaga fakeri waayo maxaa loogu soo boodayaa nu'minu bihaa waa rumaynaynaan marka in nu'minu bihaa lagu soo boodo qofkan muuminka ah mar haddaad ilaahayna rumaysay nebi moxamedna sidqigiisa aad rumaysay qur-aanka musxafka labadiisa gerbad ku yaalana aada rumaysay hadduu ilaahay ku yidhaah sidaan sameey maxaad waa usoo fakara ah u leedahay inaa hore ka samaysa leanna markii horaaba anu waxaa ii horreeyey aliimaanu billaahi wa rasuulihi wa bikitaabihi baa ii horreeyey fakerkan maxay tahay marka qur-aankii miyaa miyaan ma dib loogu laabana marka kuwaani hadda waxay ku eedeynayaan dadkii nebiyullaahi nuux raacay dad maskax badan oo maan furan maahan bay leeyihiine faktii horeba ra'yiga koowaad ayay ayay ku raaceen ayay kugu raaceen bay leeyihiin wamaa naraa lakum idiin arki mayna idinka min fadlin ay fadlan wax dheeraad ah calayna annaga korkeenna inaad ka leedihiin nebiyullaahi nuux ma isagaa yidhi ani waxbaan idin dheerahay waa idinka fiican sidaasaan ahay oo sidaasaan ahay anaa waa iska kiin sarraysiinayaa maba ka hadlinba intaan war ilaahay caabuda allihiina abuuray unbuu leeyahay maya waxaad rabtaan inaad na iska keensara marsiisaan fii suurati almu'minuunna muxuu yidhi faqaala almala-u aladiina kafaruu min qowmihi ma hada ilaa ilaa ilaa rajulun yuriidu an yatafadala calaykum kani ma ahan ilaa nin rabo inuu korkiina iska fadila maaha ma iska fadilayo dabcan risaalada waa uga fadli badan yahay laakiin anuu wax dheeraadaan idinkaga rabaa arrintan ma unan dhihin bal ee nadunukum waxaan idiin malaynaynaa kaadibiina beenaalayaal inaad tihiin haddana iyagii bay cay ugu dhaqaaqeen iyo aflagaadi ilaa ay hadda kama jawaabin anlaa tacbuduu ila allah qalbigiisiyo ay galeen dad ay ka hadleen hebelaa wax ay ka jawaabayaan dhan wixii marka uu amray ma aha qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi nuux yaa qowmi qowmkaygiiow ara-aytum bal ii sheega in kuntu haddii aan ahay calaa bayinatin xujacad korkeeda haddaan ku suganahay xujada oo min rabbi xagga rabbigay ka ahaatay wa aataanii uu isiiyey rabbigay raxmatan naxariis uu isiiyey naxariista oo min cindihi agtiisa ka ahaatay fa cummiyat la ydinka qariyey naxariis yacnii bayinadaasi calaykum korkiina laga qariyey oo laydinka qariyey anulzimukum miyaanu idinku laasiminaynaa haa xujadaasi inaa calaa qabuulihaa aqbalideeda maan annagu idinku qasbaynaa wa antum idinkuna kaarihuuna lahaa aada nacaysaan kuwa kahanayoo nacaya aada tihiin ayb qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi nuux yaa qowmi qowmkaygiiyo ara-aytum bal ii sheega in kuntu in kuntu haddii aan ahay calaa bayinatin xujacad korkeeda haddaan ku suganahay bayinada oo min rabbi xagga rabbigay ka ahaatay wa aataanii marka anugu wuxuu leeyahay xujo cadaan haystaaye maa xujadeyda ka hadashaan waay marka wa aataanii uu isiiyey rabbigay raxmatan naxariis min cindihi naxariista oo min cindihi agtiisa ka ahaatay oo rabbigay ou ii naxariistayoo rasuul ou iga dhigay fa cummiyatna waa la aqriyey fa camiyatna waa la aqriyey fa cummiyat marka haddii la yidhaha waxay tahay la idinka qariyey oo laydinka indhatiray xujadaa laydinka indhatiray calaykum korkiina laydinka yaa laga qariyey haddii facamiyat la akriyana ay qarsoonaatay waay calaykum korkiina ay ka qarsoonaatay marka facamiyad in marka faacilka bayinada looga dhigo nooc ma majaazaa ku jira daba anulzimukumuuhaa miyaanu idinku laasiminaynaa calaa qabuulihaa aqbalitaankeeda anujbirukum ma idinku qasbaynaa calaa qabuulihaa ay ka dhigan tahay marka anulzimukumuuhaa alzama yulzimu waaye laba mafcuul ayay qaadanaya mafcuul labada marka mafcuulba waa laba damiiroo mutasil ah kum iyo haadaas waawgan marka muxuu yahay waawgan lil ishbaaca loo keenay hadda maanta damiir ma aha waawga lil ishbaac unbaa loo keenay oo anulzimukumuuha ishbaaca loo keenay ayb marka anulzimukum miyaanu idinku laasiminaynaa idinka haa xujadaas calaa qabuuliha aqbalitaankeeda miyaanu idinku qasbaynaa wa antum idinkuna kaarihuuna kuwa kahanaya aada tihin lahaa iyada xujada aada dhibsanaysaan ood nacaysaan midinku qasbaynaa marka wayaa qowmi qowmkaygiiow laa as'alukum idin su-aali maayo calayhi calaa tabliiqi risaalati risaalada gaarsiinteeda korkeeda maalan maal idinku su-aalan maayo in ajriya ajrigaygu ma ahaanin ilaa cala allaahi alla korkiisa ma ahani wax kale ma ahaanin wamaa ana anigu maahi bitaaridi aladiina kuwii mid eryaya anigu maahi aamanuu rumeeyey kuwa mu'miniintee alla rumeeyey mid iska eryayana ma ihi wuxuu u jawaabayaa ma ogtahay maa naraaka tabacaka ila ladiina hum wamaa naraaka tabacaka ila aladiina hum araadiluna dadkan liito annaga la fadhiisan maynee buri bay dhaheen haddaad rabto inaan annaga ku dhegaysano waa siday nebiga ku yidhaahdeen allana uu yidhi wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati wاlcashiyi yuriiduuna wajhahu walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinata alxayaati اdunyaa alla uu yidhi markaa nabiyullaahi nuux wuxuu leeyahay wamaa ana anigu maahi biطaaridi aladiina kuwii mid eryaayo oo burinaya ma ihi aamanuu rumeeyey inahum iyagu mulaaquu rabbihim rabbigood kuwii la kulmaya waayo iyaga walaakinii aniguse araakum waan idin arkayaa idinka waxaan idiin arkayaa qowman qolo inaad tihiin qolada oo tajhaluuna yacni caaqibada arrintan ka jaahil ah qolo markaa caaqibada arrintan ka jaahil noqonaya inaad tihiin un baan idiin arkayaa anna saasaan idiin qabaa oon idiin arkaa buu leeyahay waa u jawaabay marka su-aalahoodii warkii ay keeneen marka isaga waa ka jawaabay amaa dadkan aad dad liito ku sheegaysaan anigu ma eryaayo waayo rabbigooday la kulmaayaan waxaan aada caytamaysaanoo bal nadunukum kaadibiin aada leedihiinna waxaan idiin arkayaa un inaad tihiin dad arrintan waxa ka dhalanaya aan aqoonin saa inaad tihiin aan idiin arkaya dad noocaasa wayaa qowmi qowmkaygiiyow man yaa yansurkumaa yansurunii ii hiilinayo min allaahi ilaahay xaggii igaga gargaarayo in daradtuhum haddaan eriyo kuwaa ilaahay rumeeyey afalaa tadakaruuna miyaydnan waansamaynin tii haddana wuxuu u jawaabayaa ahayd maa naraaka ilaa basharan basharun baan ku aragnaa buu ka jawaabayaayo wuxuu yidhi walaa aquulu lakum idin dhihi maayo cindii aniga agtayda khasaa-inullaahi ilaahay khasnadihiisa ah walaa aclamu walaa walaa inii aclamu idin dhihi maayo anigu aclamu waxaan ogahay algeyba qeybkaan ogahayna idin dhihi maayo walaa aquulu ma dhahayo inii aniga malakun malag baan ahayna idin dhihi maayo walaa aquulu ku odhan maayo liladiina kuwii tasdarii ay xaqirayso acyunukum indhihiinna kuway xaqirayaanna dhihi maayo ku odhan maayo lan yu'tiyahumu llaahu alla ma siinaayo khayran wax khayra ma siinayo sidaana ku odhan maayo kuwaas allaahu alla aclamu yacni og bimaa biladii kii fii anfusihim nafahooda dhexdooda ahaaday inii aniga idan in qultu dalika haddaan sidaa dhaho la min aldaalimiina daalimiintan ayaan ka mid ahaanayaa daalimun oo la min aldaalimiina ka midaan ahaanaya sidaanuu marka ugu caqli celiyey walaa aquulu lakum idin dhihi maayo cindii aniga agtayda khasaa-inullaahi khasnadihii allah agtayda ahaaday idin dhihi maayo rususha marka dacwadooda waxaa ka mid a ayagu xaqiiqdooda ma ka been sheegayaan abadan wax aynan ahayn ma isku sheegayaan oo ma dhahayaan markaas cerkaan soo dum aan soo ridaa iyo dhulkan baab aan idinla jarayaa iyo kaasaan ahay iyo waxyaabahan iska faataa dhugta u badan shanigo rususha shanigooda ma aha haddaad aragta markaa nin dhahayo saan rabaan yeelayaa iyo daqiiqadan adduunyada ku baabi'inayaa qofkan fiiriya kanuu noqonayaa iyo may rususha basharnimadoodana waa qirsanaayeen gebgabtaasna shanigooda maba ahaynba walaa aquulu lakum idinku odhan maayo o idin dhihi maayo cindii aniga agtayda khasaa-inullaahi ilaahay qasnadihiisa ahaaday idin dhihi maayo walaa aclamu walaa aquulu lakum idin dhihi maayo idinka inii aniga aclamu lgeyba qeybkaan ogahayna idin dhihi maayo waxa maqan ee soo socdaan ka warqaba oon ogahayna anigu idin dhihi maayo ayb marka bani aadamda wax soo socday iyo wax dad qalbigii ku jira alla unbaa ku ayaa cid kale ma ogan horaahdaan marka dadku iska caadaysteenoo haddaad owliye haddaad ag joogtana qalbigaaga ilaali haddaad culamo ag joogtana wuxuu kule afkaaga ilaalina culimmada iyo xaq iyo baatil ay kala yaqaanaan muta waxaad ku hadasho waa xaq waa baatil taas sax waayo laakiin markaad owliye ag joogto qalbigaaga ilaali muxuu ka wadaa qalbigaaga iska daalacanay owliyadu haddii ilaahayna wallaahu caliimun bidaati suduuriyo isku tilmaamay saan u kala saaraynaa marka owliyadaas iyo rabbigiina abuuray dadkan khaaliq iyo makhluuqa isaga kala darsan mararka qaarkood ama marar badanba markaa wuxuu leeyahay nabiyullaahi nuux anugu qeybaan ogahay mayga maqlaysaan idin dhihi maayo waxaa berri igu imaanaya ma ka warqabo ilaahay unbaa garanaya addoonaan aniga ahay walaa aquulu idin dhihi maayo inii walaa aquulu ma dhahayo inii aniga malakun malagaan ahay basharnimada waa run waa ahay bashar malagaan ahay haddaba idin dhihi maayo walaa aquulu ma dhahayo ma ku oranayo liladiina kuwa tasdarii ay xaqirayso acyunukum indhihiinu ay xaqirayaan lan yu'tiyahum ullahu alla ma siinaayo khayran wax khayra ilaahay ma siinayana ma dhahayo allaahu alla aclamu yacni og ama ku ogaal badan bimaa biladii kii fii anfusihim nafahooda dhexdooda ahaaday waxa naftooda ku jiro alla unbaa og innii aniga idan haddii aan sidaa dhaho la min aldaalimiina la daalimun baan ahay daalim ayaan ahaa ayaan ahaanayaa min aldaalimiina ka mida kuwa dulmiga falo sidaana ma rabo diyaarna uma yihi weyn sidaasay dhahayaan qaaluu waxay yidhaahdeen yaa nuuxu jawaabtoodii marka iyaguna waa kan qaaluu waxay yidhaahdeen yaa nuuxu nuuxow qad xaqiiqe ahe jaadaltanaa waad nala dooday oo waa nala murantay fa agtarta waad badisay jidaalanaa doodeennii baad badisay faatinaa noola kaalay bimaa biladii kii tacidunaa aada noo yaboohaysid bal noola kaalay in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya macangegnimo unbay la soo istaageen dood waa nala dooday doodii waa badisay bal waxaad noo yaboohaysid soo daa yaa laba marka maanfurnaanta yaa qaba kuwii nebiyullaahi nuux inta dhegaystay rumeeyey iyo kuwaan sidaan u qajajeclaynayo u murmayo yaa maankooda uu furan yahay ninka sidan u hadlaya waa macangeg soomaaha dadka soomaalidu qofka iska doodo oo dood aan toosnayn doodo macangegay u yaqaanaan nimankan marka macangegnimaa ka muuqata kuwaan hadda iyaguna malaaxidadanna isku sheegayo maskax furnaanta iyana iyaguna marka yacni waa iska macangegnimo waxay ku hadlaan eefaatinaa noola kaalay bay dhaheen bimaa biladii kii tacidunaa aada noo yaboohaysid in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa runta sheega haya cadaabkii waa keeni karaa miyuu leeyahay nabiyullaahi nuux maya wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi nuux inamaa ya'tiikum inamaa wax kale ma ahna ya'tiikum waxaa idinla imaanayo bihi bilcadaabi cadaabka ama waxaa la yaboohayo allaahu alla unbaa idinla imaanaya in shaa-a hadduu doono weliba idinla imaanayo hadduu doono laba shardi waayo shardiga dambe wuxuu qeydayaa shardiga hore inamaa ya'tiikum bihi llaahu allah idinla imaanayo goormuu idinla imaanaana in shaa-a waa hadduu doono ayuu idinla imaanaya wamaa antum idinkuna ma tihiin bimucjiziina kuwa ilaahay cajsi gelin karana ma tihiin idinku markaa walaa yanfacukum idin anfici maayo nusxii aniga taladayda iyo khayr miiridda aan idiin khayr miirayo oon idiin daacadni daacadnimo idinkula talinayo in aradtu haddaan aniga doono an ansaxa inaan idiin khayr miira lakum idinka inaan idiin khayr miira haddaan doono goormaunan idin anfacayninna in kaana allaahu allah hadduu ahaaday yuriidu inuu doonayo an yuqwiyakum inuu idin dhumiyo laba shardi haddaad aragto mar dambe kan dambe kan horow qeydaya marka aniga nusxigayga haddaan rabo inaan idiin naseexeeyo waxba idinma tarayso hadduu alla rabo inuu idin dhumiyo huwa alla rabbukum rabbigiin waayo kan idin abuuray idin maamulayo oo idin leh waayo wa ilayhi isaga intii ka ah unbaa turjacuuna laydiin celinayaa anaa cadaab idiin haayo ma dhihin walaa yanfacukum idinma anfacaayo nusxi aniga daacadnimada aan idinkula talinayo khayr miirkayga aan idiin khayr miirayo in aradtu haddaan doono an ansaxa inaan idiin khayr miira lakum idinka in kaana allaahu goormaynan waxba idiin tarayninna in kaana allaahu allah hadduu ahaaday yuriidu inuu rabo an yuqwiyakum inuu idin dhumiyo hadduu ilaahay rabo huwa alla rabbukum rabbigiin waaye wa ilayhi isaga unbaa keligii laa ilaa gayrihi unbaa turjacuuna la idiin celinaya hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamed